bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacno wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
kulan albaabadu u xiran yihiin oo magaalada barda weyne uga socda gudoomiyaha dhowaan la magacaabay ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka
xaalad cabsi ah oo ka taagan magaalada garoowe kadib markii ciidamo iska soo horjeeda lasoo dhoobay qeybo ka mid ah xarunta maamulka puntland
gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan cali jeyti oo mar kale ka hadlayay sababta keentay inuu ka hor yimaado xilka qaadistiisa
wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya uu gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maamo dheeraad oo ka soo baxaya shil khasaaro badan dheliyey oo ka dhacay dowla deegaanka soomaali galbeed
shirka isku dubariidka xasilinta qaranka magaalada kismaayo oo ka furmaya iyo wasiiro gaaray magaaladaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne hore shariif sheekh axmed oo muqdisho kulan xasaasi ah ku yeeshay
madaxweynaha galmudug oo sheegay in maamulkiisa u diyaargaroobay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda deegaanada maamulkaasi wararka dabadda ee aad ku maqli doontaan warkeenna duhurna waxaa ka mid ah
madaxweynaha waddanka yugandha oo ka caafimaaday cudur halis ahaa oo laga helay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa dahornimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha juun sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobadii ugu waaweynay warka duur haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan haddii aan ku bilowno kulan albaabada u xiran yihiin oo magaalada beledweyne uga socda gudoomiyaha magacaaban ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo gudoomiyaha magacaaban ee gobolka hiiraan lagu bedelay cali jayte cabdulaahi axmed macalin sufurow ayaa kulan albaabadu u xiran yahay waxa ay la leeyihiin odayaasha dhaqanka waxayna kala hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee gobolka ka taagan kulankaasi oo ah mid muhiim ah ayaa wuxuu ku soo aaday xili magaalada beledweyne ay ka taagan tahay qalalaaso kadib xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan taas oo sababtay in banaanbaxyo waaweyn halkaasi ay ka dhacaan iyo sidoo kale cali jeyte oo gudoomiyaha gobolka hiiraan ahaa oo isaguna xilka qaadistaasi guud ahaan kasoo horjeestay xaaladda magaalada oo aan degin ayay maamulka hirshabeelle kulan ka bilaabeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ee beledweyne ayayna kulankaasi la qaadanayaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle dabageed iyo sidoo kale gudoomiyaha ku magacaaban gobolkaas hiiraan ee cabdulaahi sufurow
isla weli wararka gobolka hiiraan ayaynu ku guda jirnaay gudoomiyii hore ee xilka laga qaada ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa mar kale waxa uu ka hadlay arinta keentay inuu ka horyimaado xilka qaadistiisa cali jeyte cismaan oo goor dhoweyd waraysi siiyey b b c da ayaa waxa uu sheegay sidoo kalena faahfaahin ka bixiyey sababaha haatan kusoo aadiyey inuu ka horyimaado xilka qaadistiisa isagoo sidoo kalena ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan
iyo xil in layska qaado iyo in laysu dhiibo labaduba waa wax normal ah oo dhaca xilku waaba meertaa la yidhaahdaa anigana xil hadda kan iiguma horeyn oo waa soo maray isagoo kala duwan intaba laakiin waa ka duwan tahay sidaa way ka duwan tahay tani waxa ay uga duwan tahay laba sababood ay uga duwan tahay oo isku hal sababa ah aniga waxaan dagaal kula jiray al-shabaab muddo hal sano ah lix iyo tobankii bishii juun ee sanadkii tegey ayaan howlgalka shabaab bilownay haddana waxaan ku jirnaa juun intaas ayaan dagaalka kula jirnay shabaab maalintii aan xuduudda hiiraan ka gudubnay ee aan xuduudda shabeellada dhexe galnay ayuu sheegtay in shabaab in lala diriraa ay sax tahay ciidamada aan hogaaminayay iyo hadsoo hadalqaadkooda maantaasaa ugu horeysay waxaa lala dagaalamayay marka ma aha hadda cali jeyte maaha waxaa la bedelay waxaa la diidan yahay hal maalima namuusiin wax ahmiyada noloshiisa waa madaxweynehisteed ciidamadu isagu iyo dadku madaxdu ay gobarnatorihiisii baan ahaa hal maalima imuu dhihin dagaalka sidan waa ku saxsan yahay ha la wado ha la joojiyo tiboodna midiyahan hor uga sheegay toban kun oo dollar ayuu ku bixiya dagaalka intaas anigu horta hal shay inaa fahamtaan qabaa aniga waa markii saddexaadan xafiiska gobolka kusoo laabto laba jeeroo hore ayaa lay bedelay mar cali cabdulaahi aa madaxweynaha ayaa ibedelay asaana imagacaabay marna maxamed cabdi waaraa aa imagacaabay wuu ibedelay mar labaadna maxamed cabdi waaraa isoo celiyay horta cali guulaa imuu magacaabin intaadana markii lay magacaabo markii lay bedelay markii lay magacaabona waan shaqaynay markii lay bedelana waan tegay hadda waxaa keenay aan rabaa inaad si fiican u fahamto hadda waxaa keenay ummad baa dagaal ku jirtay si adag ugu jirtay haddaad xasuusatana hadda markaan halkan igu yimid haddaad xasuusato dagaalkan kugu wareejiyey micnaheeda lugaha noo daaya aheedno inaan dib ka fasirin haddaad dhegaysanaysa media inaan dib ka fasirin markay dadku fahmi waayeen yacni iyadoo asluubaysanna haddaad media dhegaysanaysa waa halkaa waa yani waad ka dheehan kartaa lugaha noo daa dagaalka adaan kaa wadi laan ay ahayd dagaalka waa kugu wareejinay maba uula dagaalamin shabaab umana socon kee kamid adaan ku weydiinayaa kee ka mida gacanta weyn meesha ku lahaa oo hiiraan ka mid a xaggee ah mamama aniga hiiraan baan kaala hadlaya hiiraan intee gacan weynu ku lahaa dagaal halka sana socday ee hiiraan laga bilaabay ugu gudbo shabeellada dhexe intaanu ku werda dagaalka horena miidiyahan uga sheegay toban kun oo doolar u bixiyay gacanta weyne uu ku lahaa maxay ahayd waa maasantahay waa runtaa wax fiican waa laakiin waxaad ogaataa waxaad xilligan kusoo beegay maxaa la yidhi weedha iyo heblaayo naasa adag maxaa kulmiye miyay ahayd adeega waxaan ka imid hadda three weeks ka hor waxaan ka soo baxay furunta nuufana oo aan dagaal uga jirin muddo afar iyo toban maalmood maxaa kulmiye adigu ma isweydiin karaysaa in hadda sidan u dhacdo maxaa kulmiye kow ummad intaa la egaa dagaalka ku jirto ku la-atay ku dhimatay ku fakaatay deegaankii la xoreeyey ma dib baan uga tagnaa rabitaan cali guulaaw midda labaad cali guulaawe adeer ma raba inaan hadda media sidii la arko uga hadlo laakiin waxyaabaha aad ka weecweecanayso siyaabo badan oo kale aad u dheex
markan haddaan eego xaalada cabsi ayaa waxa ay ka taagan tahay xarunta maamulka puntland ee garoowe dhawaqa hub culus ayaana laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland wariyaal iyo dad magaalada degan oo la hadlay warbaahinta ayaana sheegay in dhabaqa hubka la maqlayo uu yahay hub ay tijaabo ahaan u ridayeen ciidamo gadoodsan oo kasoo horjeeda in la furo dastuurka maamulkaasi wararku waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada la baxay ee danab ay diidan doorasho qof iyo cod ah iyo furista dastuurka in lagu arkay qeybo kamid a caasimada maamulka puntland ee garoobe waxaana arrintan ay timid kadib markii xalay uu maamulka puntland ay u horkacayo madaxweynaha puntland siciid dani ay ciidamada madaxtooyada iyo kuwa b m b f ta ay ku adkeysay ammaanka xarunta baarlamaanka madaxtooyada iyo jidka wadnaha dhaqidhaqaaqyadan ayaana kusoo aadaya iyada oo la filayo in golaha wakiilada loo gudbiyo maanta dalabka kordhinta xildhibaanada ee gobolka mudug oo waayadanba ay wadeen mudanayaasha degmada goldogob sidoo kale ciidamo kale oo kuwa dowladda ah ayaa lagu arkayaa qeybo kamid a wadooyinka muhiimka ah ee magaalada xarumaha dowladda iyo sidoo kale tan baarlamaanka
markaana haddii aynu fiirino magaalada kismaayo waxaa la filayaa in uu maalmaha soo aadan uu ka furmo shil waa shirka xasilinta waa shir shirka iskudabiridka xasilinta kaasoo ay ka qeybgelayaan mas-uuliyiin kala duwan waxaana soo qabqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya haddaba shirkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin gaaray magaalada kismaayo waxaa warkaasi inoo dheereynaya wariyaheena salaamaan xuseen cadaala
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa gaaray magaalada kismaayo oo ah xarunta gumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland wasiirka ayaa waxaa karoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud saciid aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi wasiirka wasaaradda wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa magaalada kismaayo waxa uu yimid shirka iskudubaridka xasilinta qaran kaas oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka wasaaradaha iyo hay-adaha heer federaal oo ay shaqadoodu la xiriirto arrimaha xasilinta iyo saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ee ka taageera arrimaha xasilinta
markana haddaan eegno qatar jaarati ayaa muqdisho waxa ay ka daafurtay mashruuca udxiyada ee ciidda carafo warkan waxaa faahfaahinaya cabdifataax ilkacse
waa daafurka mashruuc udxiyadda kaasoo ay daafurtay hay-adda qatar jaarati oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala dalkeena daafurka mashruucan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dowladda qatar ee soomaaliya u fadhiya doctor cabdulaahi binu saalim al nucaymi iyo ku-xigeenkiisa iyadoona laga fulin doono guud ahaan dalka mashruucan ayaa sidoo kale ah mid sanadle ah oo sanad walba soomaaliya ay ka fuliso hay-adda qatar jaarati waxaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya boqol lixdan iyo sagaal kun oo qof oo ku sugan gudaha dalka waxaa sidoo kale mashruucan ka faa'iidaysan doona dadka barakacayaasha ay ku nool xeryaha barakacayaasha ku yaala gudaha dalka iyo qoysaska haysta agoonta cabdifataax aadan macalin oo ah madaxa qatar jaarati ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruucan iyo sida loo fulin doono
saaka waxaan u taagannahay inaan daafurno mashruuca adaaxida oo ah mashruuc sanadla ah oo hay-adda qadar jaarati sanad walba ee soomaaliya ka samayso dabcan mashruucan waxaa loogu talagalay inay sanadkan ka faa'iidaystaan dad gaaraya boqol lixdan iyo sagaal kun oo qofood oo soomaaliya joogo dabcan dadka la rajeynaya inay ka faa'iidaystaan waa dadka ku nool xeryaha barakaca qoysaska agoonta haysata iyo dhammaan inta duruufaha iyo noloshuba ay bideen inay kaamamku ku hoydaan dabcan xoolaha waxaa la gaari doonaan xoolaha la qalaya toddoba kun ilaa iyo toban kun inta u dhexaysa waxaan uga mahad celinaynaa runtii sodma oo runtii nagala shaqayn doonta in dadka la gaaro si guud ahaan sidoo kale waxaa nala jooga gobolka banaadir oo ayaguna sanad walbaba aan ka wada shaqayno dabcan mashruucan inta aan ka shaqayn doonno waxyaaba waxaa jira mudnaan leh oo aan aad u ilaalin doonno oo ah in xooluhu ay noqdaan xoolo waafaqsan sifaadka sharciga ee loogu talagalay udxiyada sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa gowraca iyo meelaha lagu gowracayna inay noqdaan meelo badqabka caafimaadku uu ka dhammaystiran yahay sida tawjiihaadka ka soo baxayba maamulka gobolka banaadir ba uu sheegay kawaanadu inay noqdaan kawaanka lagu qalaayo kawaan leh dhammaan fasaxyadii iyo rusqooyinkii loogu talagalay yeeshana muwaasafaadka caafimaadka ee kawaanada loogu talagalay marka aad baa umahadsantihiin waxaan jeclahay si gaaran aan u mahad celiyo dhammaan inta nagala shaqayn doonta in dadkaas la gaaro asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdifataax mumni warbaahinta dalsan muqdisho
markaana haddii aynu eegno dhinaca kale faahfaahiino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan shil khasaaro badan dhaliyay oo ka dhacay deegaan ka tirsan dowla deegaanka soomaali galbeeda waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawaca sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka imaanaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay halka shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceel baxay oo ka tirsan degmada shiniile ee gobolka city dowla deegaanka soomaali galbeed haddaba ku-xigeenka duqa magaalada shiniile sakariya maxamed cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey shilkaasi waxa uuna sheegay in haatan lala tacaalayo xaaladda dadkii ku dhaawacmay shilkaasi
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsantiin horta marka hore waxa weeyaan shilka qaabka u dhacay waxa weeye shale wuxuu ka dhacay magaalada shimile madar yaroo hoos yimaado oo la yidhaahdo mujo godan meel maaragtan la yidhaahdo maaragtan ceel baxay ayuu ka dhacay shilkan iswiiska maaragtan tareenka uu ka tallaabo gawaarida maaragta ka tallaabaan buu ka dhacay shilka horta shilkan shaleeto aad buu xumaa shilka inaylaaweynadeeraajiin dad badan ku geeriyoodeen laga xoogno afar qofooda waxaa dhacday tareenkii maaragtan jibuutiyo abisabo kala gudbaayey ayaa waxaa dhacday gaari jaada oo azuuziya oo sidejaadka maartan xaaray u baxa ayaa waaragteen wadadaas isaguna u gudbaayey gaarigana maaragten ilaa xagga wuxuu u socday maaragten ka yimaadey maaragten dhinacii jaare marka waxa weye gaarigaas ayaa ku dhistay dhexda kaga dhistay markaas azuuzigaas horta waxaa hadda maaragten ku dhimatay tirada ku dhimatay waa afar qof dhibnood inta dhaawacana waa shan labaatan dhibnood waxa weeyaan hadda maaragten waa inta badan aduu waa saalo weyn dhaawacoogu laakiin ilaa dhaxaween oo dhabarku maaragteen aad ina ka dhibeen muddo aan fadhiisan karin iyo maaragta hab ay lugta booday oo dhalinyara isagoo ayaa maaragteen xaalka ugu xumee mooyaan inta kale waa saalo weyn horta dadkana hadda waxaa lagu dabiirayaa isbitaalka dare ee shimile isbitaalka weyn ee shimile lagu daa ayaa lagu dabiirayaa waxaa laii sheegay hadda waxaa maaragteen loo tegiyey laba xubnood oo aduu xaaladu iyo xunta baa loo tegiyey xaggan dirada shinkii ugu horreeyey adamada shimile adu kankii ugu horreeyey xaaladan maaragteen geysta ee ugu horreeyey wey horta shidaalkan waxaa aad maaragteen kalaamida tareenka maanta aad bay nagu cusubtahay tan maaragtay xaalada maanta dhashada dhacday laakiin tan iyadoo maaragtay laamiyda ee u kala doosta jabuuti addis ababa ilaa jabuuti xaaladeeda horta mar walba shil baa maalin walba shil baa ka dhaca shiralkan dhacayaan waxaa sabab u ah maaragtay waxyaabo badan oo xagga darawaliinta ah wadada oo maaragteen iyadu isdhiiskeygu aada yar yahay wadadii oo maaragtayna waangey wax yadhaha geedo badan ka baxeen oo lais arkaynin marka waxyaaba iyo dareemalo beenta badan aan laga taxadarin oo iyagu laftartoogu khibrad saasoo lahayn haddana gaariga xoog u wada waxyaaba badan baa sababa arrimaha maxaagii tareenka shalay shirkii dhacay ilaa hadda waa taagan yahay ilaa maaragteene xaaladii laguma kala bixin weli heer gobol iyo heer degmo waa lagu jiraa weli xaalkoodii hadda waxa weeye keliya dadkii dhintay unbaa maaragteene wax yar oo laga qaaday maaragteene aaska wacafitaan unba laga qaaday xarasha codkaasi waxa uu dambeeyey warbixinteenii ku aadanada shilka ka dhacay dowlad deegaanka dadkuna ay ku dhinteen guud ahaan intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa warkii duhureed kala socoteen raadiyo dalsan ciddii wararkaygu segaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel